tayeynta howlo nool ee dalkeen iyo weliba lafdhabaran ee dhaqaalo dalka iyona taas laku duulo weliba magaalada boosaaso xarunta ganacsiga puntland lakusii degay mashruuca tayeynta howlo nool oe fuliyaasa shirkad laka magacaabo shaakira waliba munaasabada shiidigooka mashruucan ha ku qeyb galay mas-uuliyiin shaladuwan oo naska jiraan wasiira guddoonka gobolka bari maamulka degmada boosaaso howlwadeenada shirkadda shaakir ganacsato iyo marti sharaf kala onkoreen waliba ujeedka mashruucan ku warbiyey maamulaha shirkadda shaakira nu isla qaadanay in wadanka laga bilaabo mashruuca tayeynta xoolaha kaasoo caafimaadkoodana si fiican kor ugu qaadaya tayadooda iyo miisaankana kor u qaadaya wadamada ay hogagansadaan xoolaha oo ay ka mid tahay wadanka romaniya arigooda miisaankoodu buu gaaraa kilogram innaga arigeenna ari kaa u dhigma baa jira oo ari cas la yidhaahdo oo beledweyne iyo buula berde iyo meelaha laga keeno cadale iyo arigaasoo afartan kiilo miisaankiisa hore uu yahay toddobaatan waa la gaarsiin karaa arigeenna gobollada dhexe wuxuu gaaraa ilaa iyo shan iyo soddon soddon waa lasii kordhin karaa ilaa konton baa la gaarsiin karaa ariga gobollada bari shan iyo labaatan kiilo lix iyo labaatan kiilo meelahaasuu noqdaa iyo nugaal iyo sanaag iyo soonaha kan maxaan ku yidhahdaa sool iyo kuwaasna ilaa iyo waxaa la gaarsiin karaa afartan marka miisaan kasta oo soo kordha qiimaha ayuu siyaadinaya bilmatal ariga laga keeno rumaaniya waxaa la haystaa boqol lixdan shan doolar boqol toban doolar boqol sideetan doolar ariga soomaaliya ka taga kan u badan waxaa la siiyaa boqol iyo labaatan doolar boqol iyo soddon doolar siddeetan doolar toddobaatan doolar calaa xasab hadba inta uu neefku maaragtay miisaankiisa loo egyahay marka insha allah mashruucaas ayaan rabnaa inaan soo siyaadinno waana baahida waddamada khaliijku ay qabaan dhanka kale waxaana ku mid ay hubnoogaya ku qayb galeen munaasabadda iyo waliba si-eedii handhawayna mashruucan iyo shirkadda shaakira anshaantii ganacsatada iyo howlodhaqatada deegaanada maamulka puntland waxaan soo dhoweynaa shirkadda naaxinta iyo tayeynta xoolaha ee shaakir oo runtii mashruuc wanaagsan halkaa ku soo bandhigtay sidaad la socotaan xooluhu waa lafdhabarteenna waa batroolkeennii iyagaa inoo ah maanta lacag adag booskooda iyagaa inoo jooga xoolaha ilaahay aynu ku midnaystay inaynu hagaajinno sii farxad weyn bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo mashruuca kan mashruuca kanoo dalka faa'iidooyin badan ku soo kordhinaya waana mashruucii noociisa u horreeyey puntland laga hirgeliyo mashruuca kan xoolonaaxintu wax badan oo ama dhinacyo badan buu ka haqabtiri doonaa xoolaheenna runtii mashruucan naaxinta iyo tayeynta xoolaha oo shirkadda shaakir ay soo kordhisay oo mashruuc aad iyo aad u fiican waaye mashruuc loo baahnaa mar hore runtii in la bilaabo marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in maantay loo soo jeestay tayeynta naaxinta iyo dhaqashada xoolaha
halkan waxaan joognaa dhagaxdhiga shirkadda shaakir waxaan leenahay waa fasility loo baahnaa weeye wayna ka dhidhnaa wayna ku soo kordhay waxaan leenahay allaha barakeeyo ilaahay maganaysaa qorshahooda iyo ajendaha ay leeyihiin ha u fududeeyo dowlad ahaan iyo baarlamaan ahaanna insha alla waa garab taagannahay qolo walba meel baa kaga addan oo qolo walba meel kaga addan insha allah inay ka fududayso wixii looga soo baahdo baa muhiim ah iyagana waa mahad celinaynaa shirkadda mashruuca tayeynta iyo nafaqaynta howlo nool ee laku bilaabo magaalada boosaaso iyo weliba usanagada doone kusii wada jaray oon ku faa'iidaysado doonaan ganacsatada iyo howlodhaqatada gobolka bari